maanta oo ay taariikhda tahay labaataniyo toddobada bishii sagaalaad laba kun toban iyo lixda mashaariicda ka fulaysa degmada baardheero oo maanta aan dhagax dhigayno maamulka degmada maxaan ku raha mas-uuliyiin ka socota maamul goboleedka jubbaland arrimaha bulshada qaybahooda kala duwan waxaa ka mid ah stadiumka degmada baardheere oo asagana nasiib u helay in maanta taariikhda aan joogno maxaan ku rahdaaye in la dhiso oo laga dhigo meel ay ku ciyaari karaan sboortiska dhallinyarada ay si fiican maxaan ku rahdaa ugu ciyaari karaan kaasoo loo samayn doono qaybo kala duwan wixii alla wixii uu garan lahaan jiray hadduu ilaah yidhaahdo asagana maanta waan dhagax dhigaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaa aada u mahadsan rabbi subxaanahu wa tacaala oona waafajiyey inaan dhagax dhigno mashaariica dhowra oo ka fulaya degmada baar dheere sida xarunta maamulka degmada stadiumka hadda aan taagannahay tago weyna kurmaan isna aan tegi doono hadduu ilaaha yidhaahdo biixirana qaybo kale webiga meelaha uu ka jebiyo hoolka shirarka iyo maxaan ku rahdaa xafiisyadooda oo ayagana dhammaan qaybo ay ka kooban yihiin waxaa weeye marka hadduu ilaaha yidhaahdo ilaahay baa aada u mahadsan ciddii suurto gelisay oo ka qayb qaadatay ammaanka sida amisom saraakiisha maxaan ku rahdaa ciidamada amisom kuwa dowladda soomaaliya maamulka degmada dhammaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu